waxaa jaamacadda mustaqbal al islaamiya ee magaalada gaarisa ka dhacday doorasho taasi oo ardaygii madax u noqon lahaa ay doorteen ardayda doorashadan oo sanadkiiba mar la qabta ayaa waxaa ku tartameen afar arday oo jaamacadda wada dhigta maxamed haaruun xuseen cabdiraxiim cali isxaaq faarax maxamed colaad iyo maxamed sheekh khaliif ayay kala ahaayeen kuwii tartamay marka codkii yaan bilaabaynaa ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo ninkii ummadda islaamka yaa jaamacadda khayr ugu jiro doorashadana uu ku guulaystay maxamed haaruun xuseen ayaa waxaa ku dhawaaqay guddiga doorashada ee jaamacadda mustaqbal alislaamiya الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يعني هو قدقة مدح قدقة دورشوينك جامعة المستقبل أما قدوميها دورشدة قدقة دورشدة اتحاد كأددة waxaa dhacday waxaa jaamacadda mustaqbal ka qabsoontay doorashada ardada midowga ardada waxaana ku tartamaysay afar musharax afartaas oo kale ah cabdiraxiim cali isxaaq maxamed khaliif sheekh faarax maxamed colaad iyo cabdiraxiim maxamed haaruun waxaa codaysay boqol lixdan iyo laba arday saddex cod way halowday waxaa si sax markaa u codeeyey markaa boqol konton iyo sagaal cod ayaa si sax loo helay maxamed sheekh khaliif waxa uu helay labaatan iyo afar cod faarax maxamed colaad waxa uu helay labaatan iyo sagaal cod cabdiraxiim cali isxaaq wuxuu helay soddon iyo kow cod maxamed haaruun wuxuu helay toddobaatan iyo shan cod marka guddi haddaan nahay guddiga doorashooyinka waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah oo ah inuu ardada qofkii hogaamin laha u yahay sanadka soo socda maxamed haaruun xuseen hambalyo ayaan leenahay dhankiisa maxamed haaruun xuseen oo muddo kooban hogaamin doona ardayda dhigata jaamacadda mustaqbal ayaa warbaahinta star uga warbixiyay dareenkiisa bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira ama bacd halkan baa u halmalyanayaa walaalaha intii dooranin maad aad iyo aad weyn baa u celinaya walaalaha intaa kadib aad baan u faraxsanahay farxadin zaa'id baan farxsan alxamdulilah ilaahi baa maas kale bacda alxamdulilaahi arday gartayneed oo i coodisay baa mahad u celinaya intii codaynin halka insha allahu tacaala waxaan rabo inaan ka sheego jaamacadda mustaqbal itixaadu dalaba ra-iis itixaadu dalaba baa ilaahi subxana taala ii waafajiyey shaqaan rabto inaan qabto ugu horreysa subxana tacaala ila taagnayn musharaxiinta ah inaan idaaraddan ku dhisi doono ay shaqadan ila galqoon doono insha allahu tacaala midda labaad aan insha allahu tacaala aan rabo inaan qabto waxaa ka mid ah in aan calaaqaadka ardada iyo mucalimiinta iyo idaare ahaan inaan qabto inaan isku xiriiriyo oo si wadajir loo shaqeeyo ardadana inaan kala qaadi doonin insha allahu tacaala aan midayn doono oo si cadaalad aan u shaqayn doono insha allahu tacaala ugu dambayntii sheekh maxamed loxos oo ka mid a culimmada dhigta jaamacadda mustaqbal una xilsaaran howshan ayaa ka warbixiyey doorashada iyo waxay oga dhigan tahay in ardayda dhexdooda ay isdoortaan
ardada dhexdooda eh waxaa loo yaqaano itixaad alaba amana student union waxaa tartamahayay afar arday ayaa tartamahayeen oo kamid ah jaamacadda ardayda mid kamid ah wuxuu ka yimaaday kulli tarbiya saddex kamidana waxay ka yimaadeen kulli shareeca ardada way iska maqnaayeen oo mashquul iyo imtixaanaad ba iska jiray waxaa noo soo xaadireen taqriiban boqol iyo lixdan iyo laba arday ayaa noo soo xaadireen jaamacadda ardayda inta way ka badan taqriiban afar boqol arday way joogaan laakiin intaas baa soo xaadireen lianna imtixaanaadkii baa diyaar oo lagu jiraa marka boqol iyo lixdan iyo labadii saddex cod way naga halaabeen waxaa noo haaga oo si fiican oo saxa ku dhacay boqol konton iyo sagaal cod iyo marka yaa dhacday oo si fiican loo loogu codeeyay oo waxba dhibaan kumaanin waxaa markaa helay tiro fara badan ninka la dhaho maxamed haaruun xuseen oo ku guuleystay toddobaatan iyo shan ninkaasaana helay meesha oo ilaahay ku guulayay subxaana watacaala oo muddadan hadda soo socoto ardada jaamacadda hogaamin doonaa itixaadka jaamacadda mustaqbal wuxuuna ka imaaday kulli tarbiya marka doorasho hufan oo saasaa dhacday alxamdulilah ilahay baan ku shukran subxaana watacaala waana arrin caalami ah ardada ee jaamacadaha inay isdoortaan ee idaarada iyo xafiiska maktabka u xisaaran oo ka qayb galo oo la qabanqaabiyo arrin caalami weeyaan marka saasay ahayd bashaar axmed dhaqane warbaahinta sta garisa